baabuurta cagabadanta ama baabuurta yamaha kanba waxaa lagu qabanaya qaraxyada iyo dad xataa lagu soo masheeleynayo caqaayada baabuurka iyo kuwa horey qaraxyo loogu qabtay waxaad moodaa inay caadaysteen inay qaraxyada soo geliyaan gaadiidka wadada marayo gaadiidka waaweyna arrintaas maantana waan ka hadalnay haddana waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer puntland meel kasta ay joogaan inay ka dhiiranaadaan dadka u maleegaya shirqoolka qaraxyadu ka mid yihiin iyo dadka la laynayo oo koonfurta soomaaliya laga soo daldalayo dadweynaha reer puntland meel kastay joogaan inay arrintaa ka diyaar garoobaan ciidamada dawladduna inay awalba diyaar bay ahaayeen ay kasii diyaar garoobaan ayaan aan ku wargelinaynaa waxaan kaloo dadka u sheegaynaa dadweynaha reer puntland gaari dambe oo qarax lagu qabtay ama dhibaato wado oo al-shabaab lagu qabtay sidii sharcigu uu qabo dawladda ayaa la wareegaysa maxkamadaana la horkeenaya ninkii hadhow gaari oranaya waa leeyahay xaggay ahaydna dambiilo u shaqeeya al-shabaab buu noqonayaa dambiilo dadka burburinayuu noqonayaa dambiilo isaga gaarigiisa uu waddada uga shaqeeyo inuu puntland burburiyo ayay noqonayaan marka tacar adag baa maaragtay laga geysan doonaa hadda ka bacdi wixii ka dambeeya waa garta marka gaariga maanta la qabtay miyaa dib loo fasaxay
hadeer see loo fasaxay miyaa yidhi waa la fasaxay lama fasixi kare maxkamad baa la geenaya waana lala wareegaya sharci ayaana lagu qaadaya isaga iyo wixii gaarigaa lahaaba iyo wixii ka dabayimaada labadaba waa garta marka gaarigan waxaa lagu qabtay controolka boosaaso marka puntland controolo kala duwan bay leedahay sida kan gaalkacyo garowe iyo qardho iyo weliba deegaanada kala duwan marka qaabkee iyo marka gaadiidkan uu uga soo gudbay intaasoo control walaalow gaadiidka waxyaalo badan oo lagu soo raro oo lagu soo qariyo ayaa jira qudaarta ayaa ka mid oo waxa weye baallada qaxyada lagu soo qariyaa oo maaragtay dadkuna waxay iska turaan oo ay isaga turaan in maaragtay dee qudaar halkaa laga soo qaaday rogideeda iyo kharashkeeda wuu badanaya laakiin hadda kabacdi ma ay dhacayso qudaarta xuduudda ay kasoo gashay markay puntland soo gasho waa in lagu rogo baabuurka qudaar wadana waa in dhulka la dhigo kharashka dhulka lagu dhigayana waxaa bixinaya dad kale ayaa bixinaya sababta waxa weye waxay noqotay fitin wax maaragtay qudaarta qudaar dadka lagaga ganacsanayo loo keenayo ma waa qudaar dadka lagu dhibaataynayo oo qarax iyo dhibaato lagu soo qarinayo ay wey qudaartaas marka aad iyo aad baan arrintaas looga taxadaraya hadda kabacdi mana dhacayso qudaar intay xuduudaha koonfurta soomaaliya ka timaada inay puntland tos isaga gelayso baabuur walba xadka uu kasoo galo ayaa la dhigaya meelaha kan oo controolada ay matalan hadda ay soo dhaafeen oo ay iyagana jekin guud baanu ku samaynaya iyo dabagal sababta ay arrintaa u ogaan waayeen sida reer qadhood ay bahalka reer boosaaso u ogaadeen kuwa kale ay soo mareen ay u ogaan waayeen oo wax dabagal lagu samaynayo ama laga taxadari doono kontarooladana waa la arkin doonaa waxaanuna rajaynaynaa isbedel weyn in dadku arki doono oo laga qaadayo kontaroolada iyo meelaha maraha baabuurta maraysa haddii ilaayada ka dhigo waa garta marka arrintaas iyada ah ee kontarooladaas gaadiidkan ay kasoo gudbayaan oo kontaroolka boose lagu qabanayo dadku baraha bulshada aad bay uga hadlayeen marka wax tallaabo o aad ka qaadaysaan mas-uuliyiinta howlahaas miyaa jira iyo sababaha arrintan waa laga qaadayaa kontaroolada ay soo mareen baabuurtaasi oo wax lagaga qaban waayey cid kasta oo horey u joogtay tallaabo cad ayaa laga qaadayaa arrimahaas oo dhan kulli go-aamaa laga soo saaraya tallaabana laga qaadaya mana dhacayso kontarool qarax lala dhaafay in dadkii horey u jooga ay usii joogaan hadday ilaahayda ka dhiga dib u dhici mayso taliyaasha ciidamada iyo taliyaasha qaybahana waxaan had jeerba ku wargelina aanu leenahay cid kasta oo contarool qaraxaa soo maray ciddii joogtay waa in xilkana laga qaado contaroolkana laga bedelo dad kale loo bedelo amar baanu ku bixinay arrintaasna wax weyn baanu ka qaban doonaa